aanu ku bilowna eh warar hadda naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee maamulka puntland ayaa sheegaya in uu saakay aroornimadii hore dagaal culus ka bilowday magaaladaasi gudaheeda waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa falastiin imaan waxay uga warantay dagaalkaasi saakayto mar kale dib uga qarxay magaalada boosaaso jawga magaalada boosaaso xalay dadku waxay ugu seexdeen deganaansho waxa ay qabeen rajo ah inay heleen waanwaan nabadeed oo ay hormuud u ahaayeen isimada culimada iyo waxgaradka taasoo dhinacyadii dagaalamayey ee puntland iyo b s f ay labaduba soo dhoweeyeen xabad joojinta hase ahaatee saqdi dhexe ee xalay abaarihii kow iyo tobanka iyo afartan daqiiqo ayaa mar qura waxaa isla yeeray sawaxanka rasaasta oo aad moodo in ay ka xoog badan tahay tii hore hub culus oo aan hore loo maqal ayaa bilowday falastiinay xabadda waxaad moodaa in hal saac markay socoto ama nus saac markay socotaba inay istaagayso haddana ay dib u bilaabanayso mararka qaybtood waxaad moodaa inay dhinaca bari ee xerada b s f oo ah halka ay ku dagaalamayaan ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo kuwo b s f ah oo daacad u ah genaraal maxamuud cismaan ay ku dagaalamayaan waxaad moodaa mararka qaybtood in xarunta b s f ay xabaddu ka durkayso mararka qaybtoodna dib ayay usoo noqonaysaa haddada aan kula hadlayo waxaan isku dayay inaan u baxo suuqa magaalada boosaaso waxa indhahaygu arkayeen dad dhaawaca kuwo badakacaya oo dushooda u raran tahay carruur iyo alaabsida waxaad arkaysaa xoolo fara badan oo laamiga dhinacyadiisa yaal oo xabadda wiiftada ay ku dhacday guryo ay ku dhacday gaadiid waddada yaaliyaal oo xabaddu ay haleeshay xaaladda magaalada boosaaso barakici ugu xooga weynaa ayaa saaki ka socda waxaana jabay sida muuqata waanwaantii nabadeed dagaalkuna si toosa ayuu u socdaa falastiine
aad ayay u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu warramaysay waryaheena falastiin axmed iimaan